bismillahi raxmaan raxiim runtii wareegtidaas waa aragnay mana aha mid waafaqsan sharciyada galmudug waxayna ahayd warqad aanaan filayn sababta loo soo qorayna aanaan aqoon sababtoo ah anigu waxaan ahaa guddoomiyihii degmada balanballe xoogna kuma imaanin rabitaanka dadkaan ku yimid waxaana iga qaadi kara rabitaanka dadka madaxweyne ku-xigeenkuna ma joogin degmada balanballe galmudugna ma joogin wuxuu ku sugnaa xamar heshiiskii jabuuti ay kusoo direen eersuna iyo galmudugna afar iyo toban qodob buu ahaa qodob ka mid ah qodobka sideedaad ayaa wuxuu qorhayay in maamulada degmooyinka sidooda ay ahaanhayaan inta ay ka midoodahayaan labada maamul ku jira maamuladii weli ma midoobada madaxweyne ku-xigeenku isaga laftiisa dibadjoog ah marka ma garanayna wax ku kalifay mana aha warqad shaqaynaysa haddii alla waa tahay adiga waxaad ku sugan tahay magaalada dhuusamareeb ma la is odhan karaa maadaama aad tidhi galmudug weli lama midin dhinacyada ishaya sida madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha ma la is odhan karaa marka dhuusamareeb haddaad aaday taas ayaa sababsatay
wallaahi isagaa yaqaan waxaa sababtay anagu lama naqaan laakiin anigu dhuusamareeb waa sax waa joogaa waxaana u joogaa shaqo hawlo nabadgeyn baan ka wadnaa oo degmada balanballe laga gogal la dhigahayo baano imid inaan kala tashado madaxda galmudug oo meesha joogta dhuusamareeb inaanu aniga iyo niman xildhibaan oo dogoshii dhignaa rabnay haddana iyadii baan u baxaynaa maanta waxaan rabnaa inaanu dad walaalo oo meeshaa degan nabadayno runtiina madaxweyne ku-xigeenku nalamana soo xidhiidhin nagalamana qayb qaadan hawshaas hawsha nabadeynta inuu kasoo horjeedo iyo tegitaanka dhuusamareeb artiga inuu kasoo inuu kasoo horjeedo ma kala naqaan laakiin waanu aragnay warqadda sababta ku kaliftayna weli ma garanayno waa gartay adigu madaxweyne ku-xigeenka ma la xidhiirtay oo ma weydiisay wareegtada ka soo baxday
maya lama xidhiidhin isna igama soo xidhiidhin ana lama xidhiidhin sababtoo ah dee anigu shaqaan hayaa degaankii baan ku sugnahay isaguna waa ka maqan yahay isagaa xaq u lahaa wixii soo kordhay inuu ii sheego ilamana soo xiriirin ilamana soo socotin degaankan ake lamu soo xiriirin adigu warqad unbuu soo qoray isagu xamar joogo waa tahay horey asaga kuu magacaabay oo markii lagu qabtay shirkii madaxweyne ku-xigeenku ahaa wixii adiga ku magacaabay oo markaasi dhisayay maamulka hadduu hadda kaa qaaday maxay tahay sababtaad uga soo horjeedo
waa run aniga markii la magacaabay isagaa magacaabay laakiin wuxuu igu magacaabay nadaam dadku raalli ka yahay wuxuu joogay degaankii uu iga magacaabay balanbaluu ku sugnaa beelaha degan meesha ayuu la shiray oo la tashaday iyaga talaboodaana ku imid taladoodiibuuna igu magacaabay hadda degaankiina ma joogo beelihiina lama tashan waxaana yaalla hadda koonsulkii degmooyinka oo weliba anigu aan soo dhaweeyey oo codsaday in balanba laga bilaabo waxaan rabnaa annaga consul inaada ku bedelo ciddii hogaaminaysa madaxweyne kulanka ha hogaamiyo ama madaxweyne ha hogaamiyo ama wasiir ha loo xilsaaro waxaan rabnaa maamulka in ugu bedelo consul oo degaamada u diyaarsan haddii hadda wax deg dega yimaadaan amarjesiana waxaan rabnaa in degmada la yimaado oo lala tashado beelaha iyo odayaasha iyo dadka taladu ka go-do waa tahay mar haddii aad ku sugan tahay ee magaalada dhuusamareeb xilka qaadisna uu kugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha galmudug xaaf iyo shaakir sidee ayaga u arkeen hadday maqleen arrintaasi runtii way maqleen arrintaas wayna arkeen warqadaha waxayna u arkeen wax dhalanteed ah oo aan dhici karin sababtoo hadeed madaxdii galmudugna lamuu tashan mas-uuliyiintii degaankana lamuu tashan kumana sugna degaamadii galmudug iyo degaankii balanballe midna intaba isagoo ka maqan buu warqad qoray qofka mas-uulkaana waxaa fiican markuu wax samaynayo days uu wax ka bilaabay inuu leeyahay oo ama mas-uuliyiin la tashado ama degaan la tashado meel cidlaa iyo warqad ka soo qoray warqadiisuna warqad cidla u ka qoray cidlana aadaysa u agtahay haddii aan laidin waa tahay waxaa igu maqaalaa in golaha deegaanka oo loo dhisayo degmada balanballe wasiirka arrimaha gudahana uu waday hawshaas inaad adigu aada caqabad ku ahayd inkastoo hadda aad sheegtay inaad soo dhoweysay marka arrimahaas maxaa ka jira arrimaha been weeyaan sidii raad lahayn golaha deegaanka ee degmada loo dhisayo diyaar baanu nahay horaan u sheegnay anaa codsaday haddaan idiin sheegahayaa oon diyaar u ahay in koosa la qabto golihii deegaanka la dhiso beelaha lala tashado oo iyagu la mudo oo ay soo xushaan dadka ay u baahan yihiin baan diyaar u nahay laakiin diyaar uma yihi nin xamar jooga inuu warqadii ka qoro uu yidhaahdo waxbaan bedelay waxna waa magacaabo waa tahay dhanka kale waxaad ku sugan tahay magaalada dhuusamareeb waxaana sheegtay in heshiis inaad ka dhex wado beelaha ku kala abtirsada balanballe iyo sidoo kale gurceel arrimahaasi hadda xaggee idiin marayaan runta arrimahaas meel fiican bay noo marhayaan dadka binu-aadanka ama soomaalida maanta joogta hadda intii deris ah ama intii meel wada degan caqabad iyo dhib baa dhex taagan degmada balanballe dad wada leh oo walaalahoo wada degan ayaa waxaan ka dhex wadnaa heshiis hadda ka horna gogol ballaaran baan dhignay gogoshaasna waxyaabo fiifiican baa ka soo baxay wixii lagu heshiiyeyna ma hirgelin boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan ma ay hirgelin haddana waxaan rabnaa dib inaan gogol kale u dhigno oo wixii horena ay shaqeeyaan oo hirgalaan wixii dambe oo lagu heshiiyana aan ku darno haddii alla idin